waxaa soo gebagaboobay mid ka mid a tiirarkii ugu muhiimsanaa xajka sannadkan maalintii khamiistii ayay xujaydu istaageen buurta alraxma ah ee banka carafo sannadkan tirada guud ee dadka soo xajiyey waxa ay aad uga badan tahay intii sannadkii lasoo dhaafay waxaanay gaartay laba milyan saddex boqol konton iyo laba kun iyo boqol iyo laba iyo labaatan xaaji sida aannu ka soo xiganay hay-adda xukuumadda sacuudiga u qaabilsan arrimaha xajka gudaha sacuudiga waxaa xajka ka aaday lix boqoloo kun iyo boqol iyo sideed xaaji halka inta dalalka dibadda ka tagtayna ay tiradoodu tahay laba milyan toddoba boqol konton iyo laba kun toddoba boqol konton iyo laba xaaji tirada gudaha sacuudiga ka xaj tegay waxa ay u dhigantaa shan iyo labaatan dhibic shan boqolkiiba cadadka guud halka tirada muslimiinta kale ee waddamada adduunka ka soo aaday xajka ay u dhiganto toddobaatan iyo afar dhibic shan boqolkiiba guud ahaan tirada dadka xajiyey sannadkan waxa ay ka badan tahay tii sannadkii hore lix iyo labaatan boqolkiiba waddamada carabta waxaa ugu tira yaraa komoros oo soo dirtay kun iyo laba boqol iyo laba xaaji waxaana ugu dad badnaa dalka masar oo ay ka soo xajtageen sagaashan kun oo xaaji waxaa xiga ciraaq oo ay ka yimaadeen afartan iyo shan kun aljeriya oo saddexaad ku jirtana waxaa soo xajiyey sannadkan ku dhowaad soddon iyo lix kun halka suudaanna ay xajka ka aadeen xujay gaaraysa soddon iyo afar kun oo xaaji soomaalida sannadkan xajinaysa oo isugu jirta kuwa gudaha soomaaliya ka tegay qayb dibadaha ka soo xajisay oo dhalasho waddamo kala haysata iyo qaar gudaha sacuudiga horay ugu sii sugnaa ayaanan tirakoob rasmi ah laga wada haynin hase yeeshee dadka qaar waxa ay ku qiyaasaan cadad ku dhow labaatan kun oo xaaji tirada dhimashada ayaa lagu sheegay inay gaartay ilaa siddeed xaaji oo dhammaantood ay geeridoodu dabiici ahayd waxaanay u badnaayeen dadda'ah xajka waxaa sannadkan loo diiday sida hay-adda xajku ay sheegtay dad gaaraya afar kun oo ruux kuwaasoo la sheegay inaanay u dhammaystirmin waraaqihii xajka iyo shuruudihii qofka looga baahnaa intaba sidoo kale sida wasaaradda xajku ay sheegtay waxaa gudaha laga celiyey muwaadiniin sacuudiyaan ah iyo ajnebi deganaansho ku leh oo tiradoodu ay ka badan tahay konton iyo shan kun oo ruux kuwaasoo doonaya in ay xajiyaan iyagoo aanan oggolaasho u haysan waxyaabaha ugu yaabka badnaa xajka sannadkan ayaa waxaa ka mid ahaa koox muslimiina oo xajka soo gutay kuwaasoo baaskiil amaba bushkuleeti ku yimid xajka iyagoo ka soo socdaalay waddanka ingiriiska waxaanay soo jareen ku dhowaad afar kun oo kilomitir waxyaabaha xajka sannadkan ku soo kordhay waxaa ka mid ahaa siddeetan iyo lix kun oo xaaji oo iiraan u dhashay oo iyagu waajibka gutay arrintanina waxa ay timid markii sannadkii hore ay dowladda iiraan ku dhawaaqday in ay xajka qaadacday kadib markii sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ay isbuurasho mino ka dhacday ku nafwaayeen boqolaal iiraaniyiin ah oo xajinayey boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis ayaa isaguna si gaara xajka sannadkan waxa uu ugu martiqaaday laba boqol iyo konton xaaji oo ka mid a ehelada askarta suudaan ee ku geeriyooday dagaalka uu sacuudigu hogaaminayo ee yeman ka aloosan kaasoo ciidamo ka socda jamhuuriyadda suudaan ay ka qayb qaadanayaan iyagoo garab siinaya xoogaga isbahaysiga carbeed xajka sannadkan waxa uu ku soo beegmay iyadoo uu khilaaf xooggani ka dhexeeyo dalalka khaliijka uu sacuudigu hormuud ka yahay iyo dowladda qatar xayiraad ay dooxo saareenna waxa ay keentay in ay culays dareemaan xujaydii qadariyiinta ahaa taasina waxa ay horseeday in xukuumadda dooxa ay riyaad ku eedayso in ay xajka oo ka mida tiirarka ay diinta islaamku ku taagan tahay siyaasadaysay hase yeeshee sacuudiyaanku eedayntaasi waa ay iska fogeeyeen waxaanay sheegeen in dadka qatar ka yimid ay tira ahaan sannadkan ka badan yihiin kii ka horreeyey waxyaabaha aadka looga dooday xajka sannadkan ayaa ahaa markii sheekh caanahoo la yidhaahdo camar khaalid uu facebook live ka soo galay xajka isagoo si gaara ugu duceeyey eebbana dembidhaaf u weydiiyey wiilasha iyo gabdhaha dhallinyarada ah ee bartiisa facebooka ku xidhan inkastoo uu markii dambena video kale uu arrintan kusii faahfaahinayo baahiyey laakiin tallaabadaasi aad ayaa loogu dhaleeceeyey